بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisada u dhexaysa maraykanka iyo iiraan oo mar kale soo karar qaadatay washington iyo dahraan oo iswedaarsaday fariimahan jabaadda ah taliyaha ciidanka maraykanka ee sentacom oo gaaray dhulka yuhuudda xoogga ay ku haysato ayaa mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara kuwooda ugu awoodda badan oo gaaray mandiqadda bentagonka oo kumanaan ciidamo ah ku xajdinaya iiraan agteeda haddaba miyey soo dhowaatay saacaddii uu dagaalka qarxi lahaa trump oo sheegay in yurub marnaba aysan kala qayb qaadan dagaalkii dheera ee afghanistan iyo caro xooggan oo ka dhex dhalatay dowladaha yurubiyaanka ah iyo jawaab ka timid ra-iisul wasaaraha ingiriiska masiirka maliishaadka kurdiyiinta suuriya oo mugdiyoobay noqdayna tusaale ay ku cibro qaataan dowlado badan oo wakhti xaadirkan ku tiirsan taageerada maraykanka maxaan ka ognahay qiimaha suuqa digirta loo yaqaano fuulka maxay yihiin fawaa'ida digirtan waase kuwee dowladaha ugu badan ee soo saara iyo kuwa dhoofiya qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda u dhexaysa dowladaha iiraan iyo maraykanka ayaa mar kale cirka isku sii shareeraysa xilli falanqayaashu ay sheegayaan inay soo dhowaatay saacaddii uu qarxi lahaa dagaalka sidoo kale mid ka mid ah saldhigyada ciidamada maraykanka ee ku yaala badweynta hindiya ayaa isagana la geliyey heegan buuxa iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in la diyaariyey diyaaradaha waaweyn ee loo yaqaano b ee fuliyadu qiimaha dhulka hoostiisa lagu beegsado maamulka gumaystaha yahuudda dhankiisana waxa uu ku jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey taliyaha taliska ciidanka maraykanka ee sentagom ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhankiisa waxa uu gaaray dhulka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan isagoo halkaasi kula kulmay taliyaha guud ee ciidanka gumaystaha yahuudda genaraal brad cober ayaa talaabiib kulan kula qaatay iyaal zamir oo ah taliyaha guud ee ciidanka sahaynada iyo sidoo kale taliyaha ciidanka cirka ee yuhuudda booqashadan ayaana timid iyadoo la karkarinayo duulaan militari oo iiraan lagu qaado sidoo kale dowladaha gobolka ayaa iyagana cabsi ka muujinaya dagaal buuxa oo gobolka kaqarxa dhanka iiraan marka la eego weli banaanbaxyo ayaa ka socda gudaha waddanka iyadoo sidoo kale xukuumadda dahraan saacadihii lasoo dhaafay ay bixisay jawaab celino kala duwan taliska ciidanka kacaanka iiraan ayaa qoraallo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu heegan sare geliyey ciidankiisa islamarkaana ay isdifaaci doonaan isagoo sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka iyo toban dowladood oo kale ku eedeeyey in ay horinayaan banaanbaxyada gudaha waddanka ka socda wasiirka arrimaha dibadda dowladda turkiga ah hakan fidam dhankiisa waxa uu sheegay in mandiqadu ay u dhowdahay in dagaal uu ka qarxo sidoo kalena maraykanka iyo talaabiib ay qorsheynayaan duulaan militari oo lagu qaado iiraan isagoo qadka teleefonka kula hadlay dhinacyada dahran iyo washington madaxweynaha maraykanka donald trump dhankiisa mar uu ka soo laabanayay shirka dafos ee waddanka switzerland uu kaga qayb galay isagoo saaran diyaaradda madaxtooyada ayuu sheegay in mandiqada ay u jiheeyeen mid ka mid a maraakiibtooda dagaalka kuwooda ugu xooga badan trump ayaana sheegay in cadaadis xoogan ay saarayaan nidaamka dalkaasi ka jira
كما تعلمون لدينا الكثير من السفن المتجهة إلى تلك الجهة تحسبا لأي طارئ sidaad og tihiin maraakiibteennu waxay ku jihaysteen dhankaas annagoo ka digtoonaanayna wax kasta oo dhici kara waxaan leennahay ciidan badeed oo ballaaran waxaana jirtaa awood milatari oo aad u weyn oo u jihaysan dhanka iiraan anigu waxaan doorbidayaa in aysan waxba dhicin balse si aad ah ayaan ula socdaa xaaladooda khamiistii lasoo dhaafay waxaa la qorsheenayay in la daldalo siddeed boqol iyo soddon iyo toddoba qof waxaana idhi haddii aad daldashaan dadkaas waxaad la kulmi doontaan weerar ka daran wax kasta oo aad horay u aragteen mid ka dhigi doona weerarkii aan xarumihiinnii nuyukliyarka horay ugu bartilmaameedsanay mid waxba kama jiraan ah saacad keliya ka hor inta aanay dhicin arrintaas argagaxa leh ayay ka laabteen oo ay joojiyeen si kastaba ha noqotee weli waxaan haynaa ciidamo badeed oo aad u ballaaran oo u socda dhankaas inkastoo laga yaabo inaynan u baahan inaan adeegsano النووية يبدو كأنه لا شيء وقبل ساعة واحدة من وقوع هذا الأمر الرهيب ألغوه لكن لدينا أسطولا هائلا يتجه إلى تلك الجهة وربما لن نضطر إلى استخدامه falanqayaashu waxa ay sheegayaan in dahraan ay doonayso in xal diblomaasiyadeed lagu xaliyo xiisadda balse washington ayaa u muuqata inay cadaadinayso nidaamka dalkaasi ka jira si uu u sameeyo tanaasulaad kadibna ay qaado tallaabo militari si maamulka dalka wax looga bedelo هناك حالة من الترقب بجدية لدى الجانب الإيراني تؤخذ هذه التهديدات وعملية التحشيد العسكري الأمريكي وما أيضا يرافقها من تهديدات إسرائيلية وحديث عن جهوزية آه، آه، هنا وهناك تؤخذ بجدية كبيرة على المستوى العسكري التصريحات واضحة وصريحة اليد على الزناد وجاهزون أيضا للذهاب بعيدا في هذه المعركة إن فرضت علينا لكن على المستوى الدبلوماسي ما يزال الطرفان يشعران iiraan waxay ku jirtaa xaalad feejignaan iyo sugitaan ah hanjabaadaha dhaqdhaqaaqyada iyo xajdiga milatari ee uu maraykanku wado iyo goodiska ka imanaya israa'iil dhammaantood waxay muujinayaan tallaabooyin milatari oo soo socda hadallada la jeedinaya waa kuwo cad oo toos ah farriinta la dirayana waa in ay dhowdahay in ay dhacda rasaasta koowaad islamarkaana ay diyaar u yihiin in tallaabooyin fog ay gaaraan haddii dagaal lagu qasbo si kastaba ha ahaatee dhinaca diblomaasiyadda labada dhinacba waxaa ka muuqata taxadar dheeraad ah midkoodna ma doonaya in si toos ah uu u gala isku dhac arrintanna waxaa si cad looga arkay hadalkii uu jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump toddobaadkii lasoo dhaafay iyo sidoo kale hadallada ka soo baxaya gudaha iiraan ee muujinaya rabitaanka in albaabada wadahadalka diblomaasiyadeed ay dib u sii furnaadaan iiraan waxay aaminsan tahay in tallaabada maraykanka ilaa hadda uu qaaday ay tahay cadaadis ballaaran oo dhinacyada siyaasadda sharciga iyo dhaqaalaha ah taasoo loola gol leeyahay in lagu beddela dhaqanka nidaamka iiraan ka hor inta aanan la gaarin marxaladda isku dhaca milatari sababta ayaana ah in haddii dagaal uu dhaco sida ay iiraan aragto iyo sida ay qabaan kormeerayaal badanba ay keeni doonto foodo ballaaran oo ka hanaqaada gobolka taasina aysan rabin dalo laftooda ku yaalla gobolka يعني مرحلة الصدام إن وقعت من وجهة نظر إيرانية ومن وجهة نظر العديد من المراقبين ستخلق الكثير من الفوضى في المنطقة وهذا ما لا تريده أيضا دول المنطقة بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa trump oo sheegay in ay yurub marnaba kala qayb qaadan dagaalkii dheeraa ee ay afghanistan la galeen iyo taasi oo caro ka dhex dhalisay gudaha waddamada yurub iyo jawaabo ka yimid dhanka ra-iisul wasaaraha ingiriiska warbixin uu daabacay wargeyska washington post ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha ingiriiska kiir starmer uu si adag uga jawaabay hadal ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ku saabsanaa doorka dalalka yurub ay ku lahaayeen dagaalkii dheeraa ee afghanistan trump waxa uu sheegay in intii uu socday dagaalkaas uusan maraykanku marnaba helin garab ka yimid dhanka dalalka kale ee qaybta ka ah gaashaanbuurta nato islamarkaana ciidamada yurub ay ku sugnaayeen meelo ka fog dagaalka arrinkan ayaa caro ka dhaliya ayay warbixintu tiri gudaha waddamada ugu waaweyn ee yurub waxaana si gaar ah wakhti xaadirkan farta loogu fiiqayaa xukuumadda ka arrimisa waddanka ingiriiska kiir starmer oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaas ayaa tilmaamay hadalka ka soo baxay trump inuu yahay mid aflagaada ah islamarkaana laga xumaado waxauna sheegay intaasi cagsigeed ay jirto oo ay askar fara badan ku waayeen dagaalkii afghanistan waxa uu xusay in in ka badan afar boqol iyo konton askari oo u dhashay waddanka ingiriiska in ay ku dhinteen dagaalkii afghanistan kuwaas oo si toos ah uga qayb qaatay ayuu yidhi dagaalka qaybihiisa kala duwan starmer waxa uu sidoo kale sheegay in hadalka ka soo yaray trump uu dhaawac xooggan u geystay qoysaska iyo askartii ku soo dhaawacantay dagaalka afghanistan waxay warbixintu leedahay trump waxa uu sidan oo kale marar badan dhaliilo u jeediyey waddamada yurub ee qaybta ka ah gaashaanbuurta nato waxaana ku eedeeyey in aysan bixin qarashaad ku filan oo si buuxda u taageeri karay wakhti xaadirkaas damacii maraykanka ee soo afjaridda ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxuuna trump mar kale hadalkiisan ku muujiyey in culeyskii ugu badnaa uu isaga ku dhacay marka laga hadlayo qarashaadka kala duwan ee halkaasi ku baxay hadalka starmer ayaa dhanka kale waxa uu yimid ayay saxiifaddu tiri xilli xiriirka maraykanka iyo yurub uu marayo marxalad xasaasi ah qaar ka mid ah hogaamiyayaasha yurub ayaa iyana muujiyey in hadalka trump uusan ka tarjumaynin xaqiiqada dhabta xaaladda afghanistan iyo markii laga hadlayo kaalintii ay ka yurub ahaan ku lahaayeen dagaalkaasna ay ahayd mid xooggan oo uu maraykanku wakhti xaadirkan dafirayo washington post waxa uu gunaanadkii yidhi arrintan waxay dib u soo noolaynaysaa dood ku saabsan wada shaqaynta nato iyo sida loo qiimayn karo dowrka xulafada hadalkii kiir starmerna waxa uu muujinayaa in wakhti xaadirkan si aad ah loogu baahan yahay in qiimeyn qoto dheer lagu sameeyo gaashaanbuurta nato masiirkii maleeshiyaadka kurdida oo mugdiyoobay iyo tusaale cibar leh oo ay arkeen maamullo fara badan oo wakhti xaadirkan ku tiirsan dowladda maraykanka warbixin lagu daabacay inside over ayaa lagu iftiimiyey xiriirkii muddada dheer jiray ee u dhexeeyey maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya ee ku sugan waqooyi bari ee waddankaas iyo maraykanka waxaana lagu waramayaa in maleeshiyaadkan ay mar qura la kulmeen xaalad aysan filanayn oo ay xukuumadda washington ka baxday garabkoodii iyagoona uu ku yimid burbur deg deg ah waxaa warbixinta lagu yidhi maleeshiyaadka kurdiyiintu waxay muddo dheer u shaqaynayeen siyaabo kala duwan iyagoo wakiil u ah maraykanka iyo isbahaysiga reer galbeedka waxayna qayb ka qaateen dagaallo waaweyn oo nafta ay ku waayeen iyagoo xilligaas taageerada ugu xooggan ka helaya dhanka maraykanka si kastaba ha noqotee maanta waxay wajahayaan marxalad keligood ay meel bannaan ah ku soo dhaceen qaarkood way dhinteen qaarkoodna qafaal iyo dhaawac ayuu masiirkoodu ku dambeeyey goobihii ugu muhiimsanaana waxaa la wareegay ciidanka nidaamka suuriya maalmo gudahood ayay warbixintu tiri waxaa gacantooda ka baxay dhul ballaaran waxayna ciidanka nidaamka suuriya la wareegeen magaalooyin ku yaallay labada dhinac ee webiga furaad sidoo kale waxaa gacanta looga dhigay goobihii saliidda iyo gaaska ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha waddanka gaar ahaan ceelka weyn ee al cumar gobolka xasanka marka laga hadlayo oo horey u soo saari jiray inta badan saliidda iyo gaaska suuriya ayaa ka mid noqday meelaha gacanta u galay nidaamka suuriya cadaadiska darteed ayay warbixintu tiri madaxii guud ee maleeshiyaadka kurdida suuriya ayaa u soo bandhigay dowladda dhexe ee waddankaas in ay wadahadal toos ah la galaan laakiin kurdiyiintu waxay heshiiskan u arkaan intooda badan isdhiibitaan cad oo ay sameeyeen kadib sannado ay ku hoos noolaayeen taageerada maraykanka dhacdadan ayaa astaan u ah ayay warbixintu leedahay isbeddelka xooggan ee caalamka ka socda marba marka ka dambaysa iyo sida ay u kala dhantaalmayaan awoodaha maraykanka uu taageerayo warbixintu waxay sidoo kale xustay in maraykanku uusan marnaba qaadin tallaabo muuqata oo uu ku garab istaagaya maleeshiyaadkan oo uu sannado fara badan dacminayay hogaamiyaha kurdiyiinta ayaana sheegay in kulamo ay la yeesheen wakiilo ameerikaan ah aysan ka soo saarin qorshe cad oo lagu ilaalinayo danahooda taasi oo bannaanka keentay sida maraykanka markan uu uga rajadhigay maleeshiyaadkan kurdida ugu dambayntii waxay warbixintu tiri maleeshiyaadkan waxay tusaale muuqda u noqdeen maamullo fara badan oo wakhti xaadirkan ku tiirsan awooda aanan kuwada ahayn maraykankaba ha ugu horreeye wakhtigu waxauu isgurana mar un ay imaan doonto ay iyaguna beelah noqon doonaan sida maleeshiyaadka s d f ee kurdiyiinta maxay tahay farqiga u dhexeeya booliskii hitler iyo gruubka ice ee uu trump u xilsaaray qabashada dadka soo galootiga ah warbixin lagu daabacay wargeeska maarka ayaa lagu iftiimiyey farqiga u dhexeeya booliskii hitler ee gestabo iyo hay-adda ice oo wakhti xaadirkan trump uu u xilsaaray in ay qabtaan dadka soo galootiga ah wargeesku waxa uu soo xiganayaa stephen king oo ah qoraa weyn oo gudaha maraykanka si aad ah looga garan og yahay waxa uu sheegay in booliskii qarsoodida ahaa ee gestabo ee uu ku shaqaysan jiray hitler iyo shabakadda ice ee ciidamada kala duwan ku daadisay gobollada maraykanka aysan wakhti xaadirkan isdhaamin wax sidaasi u ballaaran si aan u fahno farqiga u dhexeeya booliskii hitler ee qarsoodida ahaa ee gestabo iyo ice waxaan u baahannahay ayay warbixintu tiri in aan ogaano waxyaabaha ay kala qabtaan gestabo waxa uu ahaa boolis qarsoodi jarmal naazi ah oo uu si qarsoodi ah ugu shaqaysan jiray adlof hitler waxayna u howlgeli jirtay qaab hay-ad sirdoon oo siyaasadeed waxa uu ahaa boolis aanan lahayn wax xuduud ah islamarkaana fulin kara tallaabo kasta oo uu damco waxauna xilligiisii geystay xarig jirdil iyo qafaalka dad fara badan oo ilaa wakhti xaadirkan aanan lagu hayn raq iyo ruux toona waxa uu booliskan ka qayb qaatay nidaamkii xasuuqyada iyo cadaadiskii siyaasadeed ee socday xilligii hitler waxaana gudaha jarmalka uu ka geystay falal kala duwan oo lagu caburinayay shakhsi kasta oo ay gastaabu ciidankiisa u arkaan in uu ka soo horjeeda adlof hitler marka loo yimaada hay-adda ice oo uu trump u xilsaaray in ay qaqabato dadka soo galootiga ah iyaduna waxay fulisaa howlgallo kuwaasi ka agdhow sida warbixinadu ay caddeynayaan telefishinada qaybahooda kala duwanna ay soo tebinayaan waxay gudaha maraykanka ka fuliyaan shabakadda ice howlgallo qarsoodi ah oo ay ku qabanayaan dad fara badan oo ay sheegeen in maraykanka ay ku soo galeen qaab qarsoodi ah iyo kuwa ay tibaaxeen in dilal kala duwan ay ka geysteen gudaha waddankaas waxay qabteen muddadii uu trump hadda xilka joogay kumanaan dad ah qaarkood ayaa diyaarado lagu tarxiilay qaarkood waxay ku jiraan xabsiyada halka kuwo kalena lagu dilay laamiyada iyagoo u dagaalamaya sidii ay uga badbaadi lahaayeen gacanta gruubkan ma jirta ilaa hadda wax maxkamad ah oo la saaray hay-adda ice qodobkanna waxay kala mid tahay ayay warbixinadu leeyihiin booliskii gestabo ee uu hitler ku ugaarsan jiray kaasoo aanan lahayn wax sharci ah oo qabta marka laga hadlayo in bulshada la qalqalgeliyo islamarkaana lagu beera cabsi xooggan waxay hay-adda ice kala mid tahay gestabo oo si aad ah u adeegsan jiray tallaabooyinkaas si loo caburiyo bulshada qaybaheeda kala duwan deedna looga samaysto waxa la doono gebagabadii marka laga hadlayo wakhti xaadirkan maraykanka iyo sida bulshada waddankaas ay ula falgelaysa hay-adda ice waxaa muuqata in ay soo dhowaatay xilligii xargagoosadka ahaa ee bulshada waddankaas ay sida xooggan uga kici lahayd ficilada kala duwan ee ay ku kacaysa hay-addan waxaana maalmahan si aad ah isu soo taraya dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ah ice kadib markii ay dileen haweeney caddaan ah guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجال waa hagaag maxaan ka ognahay qiimaha suuqa digirta loo yaqaano fuulka maxay yihiin fawaa'ida digirtan waaso kuwa dowladaha ugu badan ee soo saara iyo kuwa dhoofiya warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
digirta fuulka ama waxaa loo yaqaan fafa benis waa mid ka mid ah dalagyada cuntada ee ugu muhiimsan xagga quudinta bani aadamka gaar ahaan waddamada carabta oo ay ka tahay tiir asaasi ah oo ka mid ah amniga cuntada iyo dhaqanka raashiin ee maalinlaha ah dalaal badan sida masar digirta waxa ay ka mid tahay cuntooyinka ugu muhiimsan ay ku tiirsan yihiin malaayiin qoys iyadoo ah il dhaqameed oo laga helo borotiin dhir ah oo qiimo jaban taasoo ka dhigaysa cunto istaraatiiji ah oo ay si gaara ugu tiirsan yihiin dadka dakhligoodu hooseeyo fuulku waxa uu caan ku yahay qiimihiisa nafaqo ee sarreeya maadaama uu hodan ku yahay borotiin faibar oo loola jeedo xargaha dheefshiidka iyo macdano kala duwan waxaa kale oo uu ka caawiyaa qofka dareenka dheriga islamarkaana taageeraha caafimaadka guud ee jirka arrimahan ayaa sharxaya sababta ay digirtu usii ahaanayso cunto si aada loo isticmaalo taariikh ahaan islamarkaana sii kordhayso muhiimadeeda maanta gaar ahaan iyadoo uu sare usii kacayo qiimaha cuntada caalamka islamarkaana ay sii fidayaan xiisaha loo qabo cuntooyinka caafimaadka leh iyo kuwa ku salaysan dhirta xajmiga suuqa caalamiga ah ee digirta fuulka ama fava benis marka laga hadlayo cabirka suuqa caalamiga ah ee fuulka waxa uu gaaray qiyaastii sagaal dhibic saddex milyan oo tan sanadkii labada kun afar labaatanka sida ay saadaalisay kooxda cilmi baarista ee i m a r c suuqa waxaa la filaya inuu kobco islamarkaana uu gaaro ku dhowaad labaiyo toban dhibic sagaal milyan oo tan marka la gaaro labada kun soddon iyo saddexda iyadoo heerka kobaca sanadlaha ah lagu qiyaasay saddex dhibic konton iyo laba boqolkiiba inta u dhexaysa labada kun shan iyo labaatan ilaa labada kun soddon iyo saddexda kobaca sii kordhaya ee suuqa caalamiga ah ee digirta nooca fuulka waxaa lagu macnaynayaa dhowr arrimood oo muhiim ah kuwaasoo ay ka mid yihiin kordhinta wacyiga caalamiga ah ee ku saabsan qiimaha nafaqo ee fuulka gaar ahaan doorka cuntadaas ee borotiin ahaan iyo faa'iidadeeda caafimaad ahaan faafitaanka nidaamyada cuntada ku salaysan dhirta iyo cuntooyinka caafimaadka leh oo ay si weyn u faaftay shacbiyadooda taasoo kordhisay baahida loo qabo digirta iyo dalagyada la midka ah waxaa sidoo kale cawaamisha lala xiriiriyo kobaca suuqan ka mid ah soo cusboonaanshaha danaha cilmi baariseed iyadoo diraasaad badan diiradda saarayaan noocyada digirta iyo saameyntooda ku aadan caafimaadka iyo amniga cuntada intaba sidoo kale shirkadaha ku howlan horumarinta beddelka birotiinka iyo isticmaalka maadooyinka dabiiciga ah ayaa iyagana waxa ay diiradda saarayaan ka faa'iidaysiga digirta taasoo gacan ka geysanaysa xoojinta fursadaha kobaca waara horumarkan waxaa kale oo taageeraya maalgelin sii kordhaysa oo lagu sameynayo warshadaha leh qiimo kordhinta iyo kala duwanaanshiyaha ilaha sahayda ee caalamka si loo yareeyo halista ku tiirsanaanshaha hal suuq ama hal dal ah marka la eego tobanka dal ee ugu horeeya xagga waxsoo saarka fuulka ama digirta loo yaqaan fava bins ee caalamka shiinaha ayaa haysta saamiga ugu weyn ee suuqa caalamiga ah ee fuulka isagoo ka faa'iidaysanaya kala duwanaanshaha dhulkiisa iyo cimilada ku habboon beeraha gobollada yunan sichuan iyo hilong jawan ayaa ka mid ah meelaha ugu habboon beerista fuulka sababo la xidhiira heerkulka dhexdhexaadka ah roobab ku filan iyo carro bacrin ah hase ahaatee waxsoo saarka fuulku kuma koobna oo keliya shiinaha balse waxa uu ku fidsan yahay dalal badan oo ku kala yaala daafaha dunida dhanka waddamada carabta masar iyo suudan ayaa si gaar ah uga dhex muuqda dalalka ugu waxsoo saarka badan leh maadaama ay digirtu door weyn ka ciyaarto quudinta dadkooda iyo xoojinta amniga cuntada haddaba kuwani waa tobanka dal ee ugu waxsoo saarka badnaa fuulka qallalan ee noocyada broad benis and horse benis dry sanadkii labada kun afar labaatanka siday ku xusan xogta hay-adda cuntada ee beeraha ee qalamada midoobay taas oo ah xogtii ugu dambeysay la heli karo fiiro gaar ah xogtan kuma jiraan fuulka cagaaran ee cusub ama fuulka qascadaysan waxaana liiska dalalkan tobanka ay keliyihiin shiinaha etoobiya austaraaliya ingiriiska jarmalka litwaaniya faransiiska suudan masar iyo boland shiinaha oo ah kan ugu horeeya waxa uu labada kun afar labaatankii soo saaray xaddii dhan hal dhibic toddobaatan iyo shan milyan oo tan etoobiya oo ku xigtayna waxa ay soo saartay qiyaastii hal dhibic hal milyan oo tan ingiriiska waxsoo saarkiisa digirtan waxa uu dhammaa afar boqol iyo lixdan kun oo tan jarmalka litwaaniya iyo faransiiska waxa ay soo saareen waxaa lagu qiyaasay min laba boqol kun oo tan suudan oo ku jirta liiska tobanka dal ee ugu horeeya waxsoo saarka digirta fava benis waxaa labada kun afar labaatankii waxsoo saarkeeda digirta fuulka uu ahaa ku dhowaad laba boqol oo kun oo tan inkastoo ay xusad mudan tahay in dalkaas sannadihii u dambeeyey uu martigelinayay mid ka mid ah colaadaha iyo xaaladaha amni darro kuwii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi taasoo saameyn ku yeelata nolosha bulshada iyo adeegyadii muhiimka ahaa ee waxsoo saarka uu qaybta ka yahay masar iyo boland ee ayna waxa ay ku jiraan labada namber ee u dambeysa tobanka dal ee adduunka ugu horeeya xagga waxsoo saarka digirta fuulka waxaana midkiiba labada kun afar labaatanka uu soo saaray xaddii dhan boqol kun oo tan dhanka waddamada carabta iyo doorkooda soo saarista digirta fuulka beerista cuntadan waxay ku baahsan tahay dalal badan oo carbeed maadaama uu ka mid yahay dalagyada cunto ee asaasiga ah ee ay ku tiirsan yihiin dad badan si gaara masar iyo suudaan ayaa ah kuwa ugu muhiimsan sababo la xiriira kaalinta uu fuulku ka qaato quudinta bulshada iyo sidoo kale xoojinta amnigooda raashinka digirta noocan ah oo loo yaqaan fava beans oo magac ahaan xitaa ay soomaalida u taqaan fuulka waxaa iyadoo la kariye ay ka mid tahay cuntooyinka ugu caansan ee masar iyo guud ahaan waddamada carabta haddaba shanta dal ee ugu horreeya waddamada carabta ee sida aadka looga isticmaalo waxay kala yihiin suudaan masar tuunis maqrib ama morocco iyo aljazaa'ir xagga dhoofinta marka laga hadlayo waddamada caalamka inkastoo astraaliya ay tahay dalka saddexaad ee ugu wax soo saarka badan fuulka heerarka caalamka marka laga soo tago shiinaha iyo etoobiya haddana waa dhoofiyaha ugu weyn ee fuulka sanadkii labada kun afar labaatanka qiimaha dhoofinta ee fuulka waxa uu kor u dhaafay laba boqol siddeetan iyo shan milyan oo dollar taasoo muujinaysa awoodda beeraha ee dalkaasi iyo hufnaanta silsiladaha sahayda iyo dhoofinta waxaa austraaliya liiska tobanka dowladood ee sanadkii labada kun afar labaatanka dhoofiye xaddigii ugu badnaa digirta fuulka kula jira dalalka kale ah masar oo xagga dhoofinta iyadoo haysata nambarka labaad litwaniya latfiya ingiriiska faransiiska denmark shiinaha jarmalka iyo holland xagga soo degsashada ama liiska dowladaha soo dhoofsada digirta waxaa iyadoo la eegayo heerka isticmaalka sare ee masar noqotay dalka ugu soo dhoofsashada badan fuulka qalalan iyo kan ballaaran ee loo yaqaan broad beans ee adduunka sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii qiimaha ay masar kusoo dhoofsatay fuulka waxa uu gaaray qiyaastii saddex boqol kow iyo soddon milyan oo dollar taasoo muujinaysa kaalinta weyn ee fuulka uu ku leeyahay nidaamka cuntada ee dalkaasi masar norway sacuudi carabiya holland morocco denmark talyaaniga faransiiska imaaraadka iyo sidoo kale latfiya waxay ahaayeen dalalkii ugu horreeyey ee sannaddii labada kun saddex iyo labaatanka soo dhafsaday xaddigii ugu badnaa digirta fuulka ee caalamka iyagoo noqday tobanka dal ee ugu soo dhoofsashada badan cuntadaasi ugu dambeyn waxaa jira xaqiiqooyin taariikheed kuwa dhaqameed iyo sidoo kale kuwa xagga nafaqada oo badan oo ku saabsan fuulka kuwaasoo muujinaya kaalintii uu taariikh ahaan ku lahaa nolosha bini aadamka sida ay sheegtay madasha speciality produce fuulku waxa uu ka mid yahay dalagyadii ugu horreeyay ee bani aadamku beerto sahmin qadiimiha oo laga sameeyey waddanka filistiin ayaa waxa ay muujinaysaa in beerista fuulka ay bilaabatay xilligii u dhexeeyey lix kun iyo sideed boqol ilaa lix kun iyo shan boqol oo sano ka hor taariikhda miilaadiga waxaa la sheegaa in halka loo yaqaan bariga dhexe uu fuulku ka soo muuqday halkaasina waxa uga sii gudbay waqooyiga afrika koonfur galbeed aasiya iyo duniyada inteeda kale isagoo maraya waddooyinka ganacsiga ee qadiimiga ahaa fuulku waxa uu ahaa cunto si weyn looga isticmaali jiray xadaaraadkii kala duwanaa ee masaarida griiga iyo roomaankii hore waxaana loo adeegsan jiray xaafadaha iyo caadooyin dhaqameedka quudinta xoolaha iyo il muhiim ah oo ay dadku ka helaan borotiinka maanta fuulka waxaa lagu beeraa inta badan dunida gaar ahaan deegaanada leh cimilo dhexdhexaad ah iyo xiliyo qabow taas oo ka dhigaysa dalag si weyn ugu habboon beeraha caalamka fuulku waa cunto aad qani ugu ah faibar taasoo taageerta caafimaadka habdhiiska dheefshiidka waxaa kale uu ka kooban yahay folig acid oo muhiim u ah samaysanka unugyada dhiigga cas sidoo kale fuulka waxa uu jirka siiyaa macdano muhiim ah sida manganiis naxaas fosforas birta botasiyum iyo magnesium kuwaasoo dhammaantood door muhiima ka qaata caafimaadka lafaha dheefshiidka iyo tamarta jirka isku soo wadaduub oo fuulku ma ahan oo keliya dalag cunto balse waa dhaxal taariikheed il nafaqo iyo tiir muhiim u ah amniga cuntada marka laga hadlayo dalal badan gaar ahaan waddamada carabta isku darka qiimihiisa xagga dhaqaale dhanka nafaqo iyo sidoo kale xagga dhaqanka ayaa ka dhigaya mid sii ahaan doona cunto istiraatiiji ah xilli weliba
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم